bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayno waxaa kamid ah madaxa cadaalada ee dalka oo iska fogeysay eedeymo kaga yimid siyaasiyiinta xisbiga u d a koonfur galbeed soomaaliya oo maanta qabanaysa doorashada saddex kursi golaha shacbiga ka tirsan iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay mashaariic iskuulada lagu horumarinayo subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegantahay lix labaatanka bisha kooiyo tobnaad labada kun iyo labaatani kow kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan madaxa waaxda garsoorka ee dalka maada koome ayaa waxa ay gaashaanka u daruurtay dhaliilo ay dhowaan u jeediyeen qaar kamida siyaasiyiinta xisbiga u d a hogaamiyayaasha ayaa koome waxay ka dalbadeen inay iska casisho xilka gudoomiyaha guddiga isku dhafka ah ee qaabilsan u diyaargarowga doorashada guud ee labada kun iyo labaiyo labaatanka haweeneydan ayaa sheegtay in xeerarka guddiga adeega garsoorka ee dalka ay awood dastuuri ah u siinayaan inay isku xirto hay-adaha dowladda waxay sheegtay in ka qeyb qaadashada arrimaha doorashada ay kamid tahay waajibaadkeeda maadaama ay hogaamineyso waax u xil saaran arrimaha cadaaladda iyo xaqiijintooda sidoo kale waxaa madaxa waaxda cadaaladda dalka ay difaacday xogayaha guud ee dalada ay ku mideysan yihiin shaqaalaha ee kootu francis atwoli iyo wakiilka haweenka ismaamul goboleedka homabey gladis wanga oo labaduba sheegay inay gudanayso waajibaadkeeda sidaas awgeedna aan siyaasiyiinta looga baahnayn in ay soo farageliyaan mada koome ayaa waxaa xiliha ay hadal ka jeedisay shirka dowlad wadaajinta ee maanta lagu soo gabagabeynaya ismaamul goboleedka makweni ay kenyaanka ugu baaqday inay difaacaan nidaamka dowlad wadaajinta iyo madax banaanida garsoorka u d a ayaa sidoo kale horey u dalbatay in wasiirada arrimaha gudaha isgaarsiinta iyo gaashaandhigga dalka ay u ololeynayaan waa laga joojiyo arrimaha la xiriira ololeynta musharax madaxweyne waxaana ay jeediyeen eedeymo la xiriira in ay jiraan waxyaabo ay tabanayaan amaba ay u arkayaan in aan loo baahnayn oo wasiirada qaarkood ay ku howlan yihiin waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markii ugu horeysay laga daafuray barnaamij waa barnaamij adeegyada dowladda ee shacabku u baahan yihiin lagu gaarsiinayo xeryaha qaxootiga waxaana ka mid ah adeegyadaasi waxyaabaha la xiriira waraaqaha dhalashada sharciga ee darawalnimada k r a iyo sidoo kale kuwo kale oo horey dadka ay u aadi jireen meelo xeryaha ka baxsan sida magaalada gaarisa barnaamijkan ayaa waxaa sidoo kale iska kaashanaya dowladda dhexe midda ismaamulka gaarisa iyo hay-adaha waa hay-adaha qeybtooda suuqgeynta iyo sidoo kale ganacsiga ee gaarisa waxaana sidoo kale arintaasi ka warbixiyey mas-uuliyiinta ismaamul goboleedka gaarisa oo sheegay in ay muhiim u tahay bulshada deegaanka waxyaabaha lagama maarmaanka ah inay dhexdooda amaba dee meelo aada ugu dhow ka helaan si aysan qasab ugu noqon in ay tagaan dhinacyada ka fogfog oo amaba meelaha ka fogfog arrin muhiim baa maanta munaasabad fiican baa maanta meeshan ka dhacday oo maaragta one stop shop la yidhaahdo adeega bulshada oo fara badan oo dowladda ay bixiso oo fara badan bay dadkan maadaama qaxooti iyo dadweyneba ay maaragta ay qusaysay mase ay degaanba meeshan ay yihiin meeshan ay mase hoy u ahayd maaragta qaxooti fara badan waxyaalo fara badan oo dhibayaa jirtay oo ka mid adeega bulshada oo maaragtay oo laysanyaasha ah mase canshuurta mase aan dhahno maaragtay socodka oo maaragtay inay socdaan ah dana ay soo gutaan ah mase maaragtay hataa kaareeda mase aan dhahno caafimaadka laga rabo maxaayeele kuwa hoteella maaragtay ka shaqeeyaan caafimaad bay u baahan yihiin laysama oo caafimaad bay u baahan yihiin certificate of caafimaad bay u baahan yihiin marka waxyaalahaas oo dhanba maaragtay way dadkan waxay ku caaqibado fara badan bay ka arkayeen mayna aadi karin marka taa aawadeed baan maaragtay county government iyo national government iyo maaragtay hay-adaha samafalka ah oo ma- oo maaragtay joogaan dhadhaab yaan wada maaragtay isku imaanay sifa aan arrimaha aan u fududayn marka eh, way soo socotay sanad idil bay soo socotay sanad iyo bar bay soo socotay arrintan oo laga soo shaqaynaye marka maanta waxaa waaye maalinka aan xarigga ka jaraynay oo eh, programka programkana hadda wuxuu bilaabanayaa December eh, bisha labiyo tobanaad Eh, wuxuuna ku xiran yahay hadda marka ugu hore waxaan samaynhaynaa un bil baan ku samaynhaynaa bil dhexdeedaba inay imaadaan ee maaragtay dadka ayaga shaqaalaha ayada ah oo maaragtay bixinhayo adeegaas oo dhan inay maaragtay ay imaadaan waraaqahoodii iyo wixii maaragtay ay u baahnaayeen oo dhan ba ay la imaadaan ay ku bixiyaan meeshan hal maalin lagu qabto marka dambe waxaan rabnaa inay maaragtay noqoto permanent Ee, governorka garis his excellency cali buno qorane ee, arrintan markaan soo tegayna asagaa maaragtay nasoo nasoo ruqseeyey sifa ay maaragtay inaan meeshan aan aan ka qayb galno oo asagana aan matalno maxaa yeelay ee, wuxuuna u arkaa arrintan waa arrin weyn maxaa yeelay sabkauntiyaasha oo dhanna inay arrintan ay ka dhacduu rabaa laakiin dhadhaab wuu u arkaa inay fursadda ugu weyn oo maaragtay oo waxyaalo badan laga baran karo sabkauntiyaasha kale markii maaragtay la geynayo adeegan la geynayo dhadhaab maxaa yeelay dhadhaab ee, sabkauntiyaasha kale way ka duwan tahay Ee, ee, horta cadadda dadka ku nool dhadhaab way badan tahay waxaana haddana sii jiraa maaragta waa countigii labaad ee kenya oo maaragtay qaxooti ay ay joogaan ilaa soddon sana ay qaxooti ku nool yihiin marka ee, wuxuu yidhi maaragta dhadhaab inay arrintan ka bilaabato sifa aan maaragta markay arrintan dhadhaab ay ka bilaabato oo ay hergasho inuu asagana maaragta uu daaha ka furi doono arrintan oo maaragta uu xarigga ka jari doono soddonkaasana qaxootiga waxyaalaha hadda ay ku nool yihiin wixii hay-adaha ay u keenayeen kilax kuma noolo maxay maaragtay ee, waxay la qaybsadeen degaankii khayraadkii oo dhan bay la qaybsadeen marka dadka ayaga ahaa becshare fara badan bay ay- ay ay dhex galeen ee, ay samayn hayaan marka maadaama becsharayaashaas oo dhan la dhex galay dadkina ay qabin ee, dadkan qaxooti ahaan baa marka hore loo keenay ee, ma looma keenin dad inuu becsharaysto laguma laguma tiragelin marka maadaama ay dadka ayaga ay maaragtay ay hadda ay ay dhex galeen oo becsharayaal fara badan maxaa yeelay ifo iyo xagardheera maaragtay ee, suuqa ka socdo lacagta lacagta ka socota waa malyaa- malaayiin kun oo lacag baa ka socota oo oo maaragtay becshare ah maalinkii marka annagana s- countiga sidii la rabe dadka ayaga ahayd ogama helno canshuurta ayada ahayd maxaa yeelay maba qabaanbo ee, ee, ee, ma qabaan ha kaarashii laga rabay sidii laga rabay ma qabaan ama waxaaba laga yaabaa inay maaragtay dad kale oo aan oo kenyaan ah inay isticmaalahayaan canshuurta ay isticmaalahayaan oo marka ayana canshuurtina ay la bixin haynin marka annaga waxaan u aragnaa maanta arrintan la furay inay maaragtay daaha ka furi doonto fursad fara badan oo countiga ay ku hesho maaragtay wixii ay xaq u lahayd oo xagga maaragtay dakhliga ah oo canshuurta xaggeeda ah inay maaragtay arrinta ayada yaan u- yaan u filan
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
guddiga doorashooyinka maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa shaaciyey qabashada saddex kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacbiga ee deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed kuraasta doorashadooda la qabanayo ayaa waxay kala yihiin eh, kursiga lambarkiisu yahay hoob boqol sideetan iyo labo oo uu ku fadhiyo gudoomiyaha golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ee kursiga kale ee ah hoob boqol iyo toddobaatan oo afartii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey imaan cabdulaahi cali iyo sidoo kale kursiga ah hoob boqol toddobaatan iyo kow oo ay ku fadhiday fawsiye maxamed sheekh guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee koonfur galbeed ayaa shalay soo gabagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta golaha shacbiga kuwaasi oo doorashadooda la qabanayo sidoo kale guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ayaa shaaciyey in labaatan iyo toddobada bishan oo beri ku beegan ayadana la qaban doono doorashada saddex kursi oo kale iyagoo horeyna u shaaciyey inay qabanayaan ilaa koo iyo toban kursi maamulka koonfur galbeed ayaa noqonaya maamul goboleedkii labaad ee bilaaba doorashada golaha shacbiga waxaana ay ka imaaneysaa amaba ka imaanaya cabashooyin xoogan oo loo diiday in uu tartanka gud- ka qaybgalo gudoomiyihii hore ee golaha shacbiga ee baarlamaanka soomaaliya maxamed waa rofeor maxamed sheekh cismaan jawaari sida uu shalay warbaahinta la wadaagay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi carab oo warbaahinta kula hadlayay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey barnaamijka iskuullada lagu taakuleynayo oo hay-adaha daqbixiyayaasha ah gacan ka geysanayaan wasiir carab oo daafuray wejiga labaad ee barnaamijka taakulada iskuullada ayaa waxa uu bogaadiyey dugsiyada loo soo xulay inay barnaamijkan ka qayb qaataan iyo cid kasta oo kaalin ku yeelatay isagoo tilmaamay inay muhiimad u tahay horumarinta waxbarashada soomaaliya
waxaa arrin aad loogu farxaa maanta halkan inaan u fadhinno innagoo brograam tiisii hore soo xirayna brograam kalene shaacinayna ama lanjgaraynayna waa arrin aad iyo aad loogu farxo resentationka iyo warbixinadaan dhegaysanayna waa wax runtii aad loogu farxo oo dhiirigelinna in dadkii soomaaliyeed ama maamulayaashii iskuulaadka lagu aamino deeq ayagana sidii la rabay ay uga soo baxaan arrin waxaa weeye diiloleh oo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaan aad ugu maxcelinayaa mashruucan madaxda mashruucan g b e oo hawshaan ayada deeqdan bixisay waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa madaxda iyo shaqaalaha hay-adda keer oo iska xil saartay in ay si wanaagsan wasaaradda ula shaqayso waxaa kaloo wax aad loo loo ammaanaa qaabka deeqdan loo maamulay hadday noqon lahayd doorashada iskuulaadka oo dowla goboleedyada iskuulaadka ay doorteen oo iskuulaadka public ay ugu horeeyaan communitykan ay ku xigaan kuwa brivateka ah aniga kulley private ma aaminsani in wadankan iskuul private inuu ka jiro ma aqaan iskuulaadka dibadda laga leeyahay ma garanayo oo dibadaha ama imtixaanaadka dibadaha qaada laakiin iskuulaadka wadan ka dhisan oo dhan iskuulaad community waaye iskuulaad faa'iido laga hela ma aha waa uun iskuulaad macallin iyo waalid u dhexeeya waaye iyo dowladda ama taas u dhexeeya weeye aad iyo aadaan sidaa habka loo xushayna aad iyo aadaan oo waxaad loogu farxo iyo habka loo tababaray guddiga ama waalid guddiga waalidiinta ama guddiga iskuulka oo iyagana maxaa la dhahay tababar helay waagii hore hadda waxa laga yaabaa maamulayaasha iyo inay aad ula xiriiri jireen iyo iskuulka haddana uun tababar ka ballaaran siday ardayda iskuulka u keeni lahaayeen siday lacagta u maamuli lahayn arrin aad iyo aad loogu farxo waaye waxaan kaloo aad ugu faraxsannahay in deeqdii iskuulaadka dhan sidii la rabay ay u isticmaaleen saddex iskuul meelaha oo waa lambar aad u yar arrintaasna waxaa arrin aad iyo aad loogu farxo marka wax kale ma jiraan inaan uun hadda aan u mahadcelinno dadkii deeqdaan na siiyey iyo dadkii nagala shaqaynayay haddana aan mar labaadna aan u mahadcelinno wasaaradihii iyo iyo iskuulaadkii deeqdan ka faa'iidaystay oo sida wanaagsan u maamulayne
wasiirka amniga ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa magaalada buuleburte waxa uu ka daafuray xarig amaba xariga uu kaga jaray saldhigga ciidanka booliiska ee halkaasi laga hirgeliyey waxa uu wasiirku dadka deegaanka kula dardaarmay inay si wanaagsan ula shaqeeyaan laamaha amniga maamulka waxaana sidoo kale uu sheegay inay soo dhammaystiri doonaan waxyaabaha muhiimka ee saldhigga ka dhiman buulaburde ee ay ka mid yihiin gaadiidka iyo qalabka kale ee lagu shaqeynayo
saldhiggii maanta waa kan asoo qurux badan ayaan ku wareejinaynaa reer buuluburte in waxaa lalahay inta ka dhimaneh si ugu dhaqsiyaha badan aan usoo dhammaystirno haddii aan halnayd qalabeentii looga baahnaa iyo waxyaabihii kaloo ka dhidhiman ee saldhigga inaan sida ugu dhow insha allah aan usoo dhammaystirno sidoo kale waxaan halkaan insha allah ka ballan qaadaya inaan sida ugu dhaqsiyaa badan laydane aan shaqo badan ka qabanno sida taliyaha uu sheegaba gaadiid la-aanta jirto inaan baahideeda ayadana aan dhammaystirno oo gaadiidkii ciidanka degmadan saldhigan ku shaqeynaya ay ku shaqeyn lahaayeen inaan keenno ayagana si shaqada ay ugu fududaato waxaan rabaa inaan kula dardaarmo guud ahaan bulshada iyo ciidanka iyo maamulkaba in bulshada iyo maamulka ay si dhow u wada shaqeeyaan amniga magaaladan oo aan ognahay inay go'doon badan muddo badan ay go'doon tahay cadowgana yacni oo isku dayahay mar walba inuu magaaladan dhibaateeyo ama soo hajuumo in laiska kaashado gudaha magaaladana cadowga uusan soo dhexgalin oo shacabka iyo ciidanka ay isku xirnaadaan maamulkoodana si dhow ay ula shaqeeyaan intaa ayaan kula dardaarmayaa
ugu dambeyntiina maxkamad militari oo ku taala magaalada misrata ee dalka libiya ayaa waxa ay xukun dil ah ay ku riday taliyahaas waa taliyaha ciidamada bariga dalkaasi genaraal khaliifa xaftar ka oo loo haysto duqeymo ka dhacay xarun amaba saldhiga ciidamada cirka ee dalkaasi ay leeyihiin oo isla magaaladaasi ku taalay laba sano ka hor askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa duqeymahaasi ku dhintay xukunka ayaana ninkan lagu riday isagoo aan goobta ku sugnayn horaantii bishan ayuu genaraal xaftar waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan madaxweynaha dalkaasi doorashooyinka lagu wado in la qabto waxaana sidoo kale ciidamada booliiska ee dalka libiya la amray in ay fuliyaan xukunka ay maxkamaddu soo saartay oo gacanta lagu dhigo ninkaasi genaraal xaftar ayaa hogaaminaya ciidamada bariga dalkaasi ka dagaalama waxaana sidoo kale uu haystaa amaba ka arrimiyaa deegaano badan oo wadankaasi ka tirsan